doctor maxamed cabdisalaan oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne islamarkaana u waramay radio berlula ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurka kaduudiyaha oo hadda goobaha caafimaadka magaalada ay diiwaangeliyeen kiisas ka mid ah bukaano qaba xanuunkan cudurkan ayaa qofka ku sababa qandho badan luga barar iyo sidoo kale tabardaro doctor maxamed cabdi ayaa radio beerlula uga waramay saameynta xanuunkan isaga oo bulshada ugu baaqay inaysan isticmaalin dawooyinka qaar oo halis u keeni kara qofka qaba cudurkan marka koowaad dadweynaha waxaan aad uga kala talinayaa qandho walbo iyo xanuun walbo ay u qaadanin malaria iyo tifo oo keliya maxaa yeele bulshada waxaa arkaysaa waxay aad ugu xoomsan yihiin farmashiyaasha waxayna weydiinayaan in malaria laga baaro markay qandhe ay isku arkaan ama madax xanuun ay isku arkaan ama qor xanuun marka iyadoo ay jiraan xanuuno fara badan oo keeni kara qandhada siiba hadda waxaa soo baxay xanuun loo yaqaano jukunguwa jukukanga aa la dhahaa macnaha waa xanuun adiga soomaaliga waxay dhahaan kaduudiyo waa la dhahaa xanuunkaas baryahan aada u badan yahay bulshadan aada ugu faafay bulshada waxaan ugu digaynaa marka in daawooyin qaldan ay iska qaataan iyadoo xanuunkii aysan ogeyn daawo uusan dhakhtar qorin in laga waantoobo ayaa fiican oo la iska ilaaliyo waxay keeni kartaa in dhibaatooyin kale ay ku keento in ikliyahaaga culeys ku keento ama adiga ay jirkaaga dhibaato u geysato marka waxaan ku talinayaa in daawada aadan iska qaadan oo inta farmashi aad tagto waxaad tartaa iska isticmaalin xanuunkan ayaa ka mid ah cudurrada ay gudbiso kaneecada waxaana qofka uu la xanuunsadaa ku dhowaad isbuuc iyadoo oo muddadaas uu la kulmo saameyn xoogan waxaana aada u yar dadka u geeriyooda xanuunkan